bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa dersigeenii laba boqol iyo labaatanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kalena waa dersigii afraad ee asifaatu walakhlaaq rasuulka sala allahu caleyh wasalam tilmaamihiis iyo akhlaaqdii kadib markii aan ka soo hadalay ee sifaadka nabiga qeybo uu soo qaaday ay ka mid tahay fasaaxadiisii xilmigiisii iyo dulqaadkiisii deeqsinimadiisii geesinimadiisii xishoodkiisii cadaaladiisii tawaaduciisii iyo kibir la-aantiisii ballan oofintiisii haddana wuxuu soo qaatay sheekhu si guud isagoo hadda aan saas loo kala dhigdhigaynin maaragtay akhlaaqdii nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo sharaftiisii isaga oo si guud intaa oo dhan la isla wada sheegaya wasfi ama tilmaan ay dad asxaabtii ka mid bixiyeen oo intii la sheegay iyo in kaleba kulansanaysa walnatruk aan u dhaafno hind binta abi haala gabadha la yidhaahdo ninka la yidhaahdo hind waa nine hind ibnu abi haala ninka la yidhaahdo aan u dhaafno yasifu lana haynooga sheekeeyo rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam qaala hindun hindi wuxuu yidhi fii maa qaala wixii uu rasuulka ka yidhi waxaa ka mid ahaa kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ahaan jiray mutawaas mutawaasil alaxsaan mid muragadiisu aysan kala go' lahayn mid kalena waan arki doonnaa oo nabiga ka sheekeynaya oo daa'ima albishri mar kasta wuu faraxsanaan leh wuu faraxsanaa marka inay iska hor imanayaan iyo u muuqataa laakiin waxaa lagu heshiisiiyey mutawaas mutawaasil alaxsaan xusnigii ma aha xusni iyo murugo iyo tiiraanyo waxaa la yidhaahdaa adiga oo wax adduunyo ah wax kugu dhacay cudur kugu dhacay xoolo aad beeshay ilmo kaa jiraday wax kugu dhacay oo adduunyo aad u murugoonayso ayaa la yidhaha laakiin kan hadda wuxuu sheegayaa uun ruuxa murugaysanna waxaa lagu yaqaanaa ma hadlo wuu hadal yar yahay marka dhinaca ayuu ka sheegayaa ruuxa fikirayana waxaa la moodayaa inuu murugaysan yahay marka waa waa apparent wuu u muuqdaa laakiin ma aha dhab ahaan ma murugaysnayn rasuulku sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ahaa oo kale daa'ima alfikrati mar kasta rasuulku wuu fikiri jiray wuxuu ku fikiri jiray ama maaragtay cibaadadiisa iyo alle iyo malakuudka ilaahay sida ambiyada dhan ay dee ku fikiraan malakuudka ilaahay waxayna inagu dareemaynin ayay dareemayaan cadamada ilaahay ayuu dareemayaa marka kownkan siduu u samaysan yahay iyo xikamka ku jirta ayuu dareemaya oo ka fikirayaa ama wuxuu ka fikirayaa dacwadan iyo risaaladan culus ee loo dhiiba sidii uu ku hirgelin lahaa marka markasta wuu fikirayay laysat ma aysanu ahaanin lahu isaga raaxatun nasasho nin adduunya iskaga raaxaysanaya oo iska dalxiisaya oo fasax qaadanaya muusan ahayn walaa yataka marka wuxuu sheegayaa sifaadkiisii oo dhan wuxuu xusuustay uu arkay ayuu sheegayaa iskuma aaadano sidii qeybtii hore uma kala ratibna walaa yatakallamu ma hadli jirin rasuulku sala allahu caleyhi wasalam fii kayri xaajatin baahi la-aan wuxuu ka hadlay waa wax mar ay baahi jirto unbuu hadli jiray tawiila sukuuti aamuskiisu kuu dheeraabuu ahaa markuu aamusan yahayna wuu fikiri jiray ee sukuut uu aamus uu qalbigu maqan yahay ma ah maskaxdii ayaa fikiraysa yaftatixu lkalaama wayakhtimuhu biashdaaqihi laa biatraafi famihi markuu rasuulku hadlayo hadalka bilowgiisa iyo dhammaadkiisaba wuxuu ku hadli jiray afkiisa oo buuxa afka baarkiisa kuwan afka baarkiisa waxaa ku hadla dadka aan sharafta lahayn baa ku hadla marka afkiisa oo buuxa ayuu ku hadli jiray afka oo buuxana marmar xadiid waxaa jira lacaaya waa dadka iska yeelyeelaya waa dadka fasaaxada iska yeelyeelaya oo waxaa la diidayaay waa waxaa ka dambeeya arrintaasoo iska yeelyeelidda iyo kibirka laakiin isaga saasa ilaahay awoore markuu hadlayo inuu afka baarkiisa uusan ku hadline afka oo buuxa uu ku hadlo hadalka bilowgiisa iyo dhammaadkiisa labadaba wayatakalam wuxuu ku hadli jiray bijawaamici lkalimi erayo waafi ah oo cuddoon erayo gaaban oo macno weyn xambaarsan faslan oo kala dhigdhigan laa fuduula fiihi wax dheeraad ah oo maaragtay aan xigmad keenayna aysan ku jirin walaa taqsira maaragtay gaabinna kuma jirin gaabin yacni hadal aan ku deeqaynin ma ah hadal aan ku deeqayn gaabintu waa sidaas ruux baan hadalkiisu maanta dhan hadduu kula hadlayo aan ku deeqaynin saas maahayn hadal badan oo ku wareerinayana ma ah waa erayo gaaban oo markiiba wax ku fahamsiinaya waxa uu ahaa taas xaggii hadalkiibuu ka hadlay moogtahay dathiman dabeecad macaan dabeecad macaanoo laysa aan ahayn biljaafi mid qallafsan walaa bilmuhiini mid dadka ihaanaysta ma ahayn yucadimu nicmata nicmo ilaahay hadduu siiyo wuu weynayn jiray wa in daqad haba yaraata nicmadaasi nicmadaasi haba yaraatee wuu weynayn jiray laa yadummu waxba kama sheegi jirin oo ma caayi jirin shay-an waxba shay uu wax ka sheegi jiray ma jirin walam yakun ma uusan ahayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam yadummu kii wax ka sheega dawaaqan wax la dhadhamiyo wax la cuno oo la dhadhamiyo ama la cabo weligii waxba kama sheegin ay maa yutcamu walaa yamdaxuhu mana am ammaani jirin oo dad baa iska sheega oo ruuxan ku raaligelinay alla macaana alla fiicana saas gaar ahaan gaalada oo kale ahey waxay ammaanaan maanta oo dhan waa waxii la kariyey waidaa ashaara maya walaa yuqaamu isma hortaagi karin liqadabihi cadhadiisa idaa tacarada lilxaqi bishayin xaqa haddii wax gaf a lagu sameeyo xaqa diinta islaamka maxaarimta ilaahay haddii wax gafa lagu sameeyona cadhadiisa cid is hortaagi jirtay ma leh xataa yantasira lahu ilaa xaqa uu u heliyo ama ruux laga gardaran yahay ama wax kasta ha ahdo walaa yuqaamu laysma hortaagi karin liqadabihi rasuulka cadhadiisa idaa tacarada haddii uu gaadho lilxaqi xaqi shay-un bishayin wax xaqii haddii lagu sameeyo gaf ah xataa yantasira lahu ilaa uu xaqii uga heliyo laa yaqdabu ma xanaaqi jirin oo ma cadhoon jirin rasuulku linafsihi naftiisa wax ah walaa yantasiru lahaa naftiisana uma hiilin jirin taana waxaa la yidhaahdaa samaaxa ayaa la yidhahda dulqaad waxaa intaas oo dhan ka sii daran wa idaa ashaara hadduu meel tilmaamayo ashaara bikafihi kullihaa gacantiisa oo dhan shantiisii faroodba yuu meesha ku tilmaami jirae sida hadda innagu aynu murugsatada aynu ku taagno muusan ku taagi jirin murugsatada kuma taagi jirin wa idaa tacajaba hadduu arrin la yaabana qalabahaa gacanta ayuu rogi jiray arrin markii lala yaabay markuu la yaabo gacanta sacabka xaggan kore ma geyn jirin oo maaragtay xagga cirka dhabarka ayuu u dugi jiray wa idaa qadiba hadduu xanaaqana acrada wuu jeedsan jiray qofka u cadhooday ama wuxuu ka cadhooday wuu ka jeedsan jiray waa ashaaxa wejigiisana wuu ka wareejin jiray meesha wa idaa faraxa haddii uu farxana qadda darfahu indhihiisa ayuu hoosu dhigi jiray jullu daxkihi qosolkiisa badankiisu attabasumu muusood weeye ama dhoolla caddayn weeye wayafturu wuxuu bannayn jiray markuu qoslayo muusoonayana can mithli xabbi alghamaami daruuro taxan oo kale quruxdooda yacni ilkihiisa iyo ciridka iyo afka qofku markuu muusoonayo waa yani ilkihiisaa la arkayaa quruxdii ugu badnayd baa meesha laga fiirsanayay yaa laga arkayay wa kaana wuxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama yakhsinu kii xidha lisaanahu carabkiisa wuxuu ka xidhi jiray ilaa camaa yacniihi wixii markaas dan uun laga helaya waxay dani ku jirta maahane waxay kaloo dhan carabkiisa uu ka xidhi jiray kama hadli jirin yu-alifu asxaabahu asxaabtiisa wuu soo dumi jiray asxaabtiisu waxay ahaayeen way usoo jiidmayeenba sida maqnaatiistu ay usoo jiidato birta saas way weheshan jireen oo way jecel yihiin walaa yufariquhum mana kala caydhin jirin oo intuu xanaaqo ama ay arkaan oo kulaylkiisa ay ka kala cariri jireen ma ah yukarimu ama yukrimu dhe yukrimu wuxuu karaamayn jiray kariima qowmin qolo odaygood qabaa-ilka iyo dadka odayaashooda odayaashaana wuu maamuusi jiray wuu karaamayn jiray wa yuwaliihim calayhim madaxna wuu uga dhigi jiray wayuxad wayaxdaru nnaasa dadkana wuu ka digtoonaan jiray wayaxtarisu minhum waanuu iska ilaalin jiray min gayri an yatwi can axadin minhum bisharih min gayri an yatwi isaga oo aan caloosha ugu haynin can axadin qofna oo minhum dadkii ka mid a bisharihi sharkiisii qofkan shar buu leeyahay sharkiisa iska ilaali oo waxbaha ku darsanin iyo midna ma dhihi jirin laakiin wuu iska ilaalin hadduu sharku yimaadana sharkaasinbuu la dhaqmi laakiinse hadduusan qofkii shar la imanin yacni ninkan waa waa sharlow iska ilaali ma dhihi jirin oo ma ayaan wax lagu darsanin yatafaqadu wuxuu ka warhayn jiray asxaabahu asxaabtiisa ayuu ka warhayn jiray wayas-alu nnaasa dadkana wuxuu weydiin jiray camaa fi nnaasi dadka xaaladooda suu yahay dadka say yihiin abaar maa jirta hebel aaway hebla aaway saasuu dhihi jiray wa yuxsinu wuxuu wanaajin jiray alxasana waxa wanaagsan way wanaagsan yihiin buu dhihi jiray wa yusawibuhu way toosan yihiin wuu dhihi jiray waxaas way toosan yihiin wa yuqabixu alqabiixa wixii xunna way xun yihiin buu dhihi jiray wa yuuhinuhu waanu daciifin jiray oo waxaa xunka ah sidii uu u baabi'i lahaa buu ka shaqayn jiray muctadilu amri arrimihiisa oo dhani kuwii dhexdhexaad ay yihiin buu ahaan jiray hayra mukhtalifin mid la isu khilaafsan yahayna ma ahaan jirin laa yakfulu waxba ma halmaami jirin makhaafata an yakfaluu isagoo ka baqaya inay iyagu xalmaamaan aw yamiluu ama ay noogaan likulli xaalin xaalad walba cindahu nabiga agtiisa cataadun diyaargarowgeeda ayaa xaalad kasta diyaargarowgeeda ahayd laa yaqsiru can ilxaqi xaqa kama gaabin jirin isagoo xaqi wax ka dhiman yihiin kama hadhi jirin xaqa wuu dhammaystiri jiray walaa yujaawisuhu ilaa gayrihi xaqa meel aan ahayna uma gudbi jirin isagu xaqa unbuu ku dhex jiri jiray xuduudihiisu xaqay ahayd waaba nabi hode waa macsuum alladiina kuwii yaluunahu rasuulka u dhow dadka ugu dhow oo min annaasi dadka ikhyaaruhum waa kuwa ugu dadka uga khiyaarsan ee ugu sharafta badan wa afdaluhum cindahu rasuulka agtiisa ruuxa ugu fadliga badanna acamahum nasiixatan waa ruuxa nasiixada uga caamsan oo maaragtay u naseexeeya dee oo wixii wanaag ah wanaaggiisa iyo khayrkiisa ka shaqaynaya saas weeye oo kula talinaya wa acdamahum cindahu rasuulka ka ugu weyn mansilatan xagga sharaftana axsanahum ka ugu fiican waaye muwaasaatan kaalmayn dadka la kaalmeeyo wa muwaasaratan iyo garab istaagid dadka la isgarab taago marka dadka wuxuu ugu jeclaan jiray dadka akhyaarta ah ee odayaashaee dadka sharafta ka sharafta leh sharafta ka shaqeeya wa afdaluhum cindahu ruuxa ugu fadli badanna acamahum nasiixatan waa dadka dadka khayrka iyo wanaagga ka shaqeeya waa micnihii acamahum nasiixatan dadka wanaagga iyo khayrka ka shaqeeya wa acdamahum cindahu dadka ugu weyn mansilatan darajadana axsanahum ka ugu fiican weeye muwaasaatan kaalmaynta dadka la kaalmeeyo wa mu'aasaratan iyo garab istaagidda dadka la isgarab taago kaana wuxuu aha rasuulku sala allahu calayhi wasalam laa yejlisu kii aan fadhiisanin meel walaa yaquumu aan kicin ilaa calaa dikri illaahi dikriga ilaahay maane markuu meel fadhiisanaya dikriga ilaahay buu ku fadhiisanayay isagoo ilaahay xusaya markuu kacayana isagoo ilaahay xus xusaya ayuu kici jiray walaa yuutinu dhulkama dhigan jirin al amaakina dhulka meelaha yani meel uu meelaha kale ka eh, xigsan jiray male hadda meelaha la isugu yimaada masaajida iyo dad baa la dhihi waa meeshii hebel oo lo- xataa ruux hadduu fadhiisto loo laga kicinayaa saa ma ahaan jirin nabigu sala allahu aleyhi wasalam ninkii haddee nabiga khilaafi isaga jirtaa laakiin nabiga hadigiisa meel gaara oo isagu uu leeyahay ma jiri jirin dabcan meesha lagu tukanayo oo uu dadka ku tukanayo haddee isagii baa imaam ah laakiin meesha la fadhiisanayo meel gaar ah oo isaga u xaniban oo ruuxii fadhiista laga kicinaya ma jirin walaa yuutinu ma astaamaysan jirinin alamaakina meelaha micnaheedu waxay laa yumazi laa yumayizu linafsihi naftiisa uma gaaryeeli jiran makaanan meel uu fadhiisto ida intaha ila alqowmi dadka hadduu u yimaado dadka iyagoo fadhiya hadduu u yimaado jalasa wuxuu iska fadhiisan jiray xaytu meeshii yantahi bihi lmajlisu fadhiga uu ku dhammaado meesha bannaan ayuu iska fadhiisan jiray wa ya'muru bidaalika arrintaana sidaas ayuu fari jiray wayucطi wuxuu siin jiray rasuulku sal allahu calayhi wasalam kula jula- julasaa'ihi dadka la fadhiya isaga wuxuu siin jiray nasiibahu qaybtiisa ayuu siin jiray fadhiga qaybtiisuu ka siin jiray oo marka la fadhiya inaad dadna dhegaysato dadna aadan dhegaysanin kaas dee dhaqankii nabiga hadigii nabiga maaha ruux kasta uu dhegaysan jiray ama hadalku u jeedin jirin nasiibahu xataa laa yaxsiba suusan uga malaynin jaliisuhu mid la fadhiyaay suusan ugu malaynin anna axadan qof kale akrama calayhi inuu rasuulka agtiisa uga karaamo badan yahay minhu isaga marka dadka dhan waa siman yihiin markasta cadaaladiisu halkaas ay gaadhay xataa hadalka sida loola hadli sida loo fiirinayo kulli dadku way siman yihiin ruux walba wuxuu leeyahay waa inuusan dareemin inuu hebel uu rasuulku kaa karaamaynayo kaa karaamayn badan yahay kaaga karaamayn badan yahay man jaalasahu qofkii rasuulka la fadhiista aw qaawamahu isla taaga lixaajatin dan uu leeyahay dan uu leeyahay ruuxii rasuulka ula fadhiista ama isula taaga saabarahu rasuulku qofka wuu adkaysan jiray oo kama dhaqaaqi jirin kama kici jirin isagoo ruuxii fadhiya kama kici jirin ruuxii oo taaganna isagoo kama ta- kama dhaqaaqi jirin xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado qofkii huwa kaasi almunsarifa canhu ka ka- ka ka gadoomaya ee ka tegaya ee hadduu fadhiyana kacaya haddii la taagnaana isagu iska dhaqaaqaya saasuu ahaan jiray rasuulku sala allahu caleyhi wasalam waman qofkii sa'alahu weydiista xaajatan muraad iyo arrin qofkii weydiistana lam yarudhu ma celin jirin ilaa biha muraadkiisa inuu farta ka saaro hadduu u waayaba ow bimaysuurin min alqowli ama hadal wanaagsan inuu ku diro maahan ama hadal wanaagsan inuu ku diro ama uu muraadkiisii siiya maahan qad wasaca annaasa dadkii oo dhan ayuu deeqay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku deeqay bastahu dabeecad macaankiisa iyo khuluqahu akhlaaqdiisa khuluqdiisa dabeecadiisa ayuu ku deeqay fasaara wuxuu noqday lahum rasuulkii aban aabbo oo kale ayuu u noqday wa saaruu iyana waxay noqdeen cindahu agtiisa fi lxaqi xaqa mutaqaaribiina kuwa isku dhodhow oo isku oo wada isku mid ah yatafaadaluuna waxay ku kala sarreeyaan cindahu rasuulka agtiisa bitaqwa siday u kala taqwo badan yihiin majlisuhu fadhigiisu meeshuu rasuulku fadhiyo ee majliskiisu majlisu xilmin waa majlis dulqaad wa xayaa-in iyo fadhi xishood wa sabrin iyo sabir wa amaanatin iyo ammaano oo wixii meeshaa ka dhaca lagama sheekeeyo laa turfacu lama qayliyo fiihi majliska nabiga al aswaatu dhawaaqyada kor looma qaado oo laguma qayliyo walaa tu'banu lamana ceebeeyo tu'banu tucaabu waay walaa tu'banu lama ceebeeyo fiihi majliska nabiga alxurumu wixii xurmooyinka leh waxaa la wixii in la ilaaliyo ay tahay laguma ceebeeyo meesha laa tukhshaa lagama cabsado falataatuhu meelka dhaciisa lagama cabsado in in wax meelka dhacahoo rasuulkaaga yimaado ay kugu dhacaan lagama cabsanayo iyo majliskiisa midna lama ogolaanayo yatacaatafuuna waxay isugu naxariisanayaan bitaqwa taqwo unbaa la ysugu naxariistaa oo la yidhaahdo ninbarra waxaanuu ka taqwo badan yahay ha loo naxariisto ha la ixtiraamo wa yuuqiruuna waxay weyneeyaan oy ixtiraamaan oy xushmeeyaan alkabiira qofka da-da weyn wa yarxamuuna waxay u naxariistaan alsagiira ka yar wa yarfiduuna waxay wax siiyaan yarfiduuna waxay wax siiyaan ama ay caawiyaan waa isla midkuuna dalxaajati qofka baahidu hayse dhibaata hayso wa yu'nisuuna waxay weheliyaan ay wehel u noqdaan alghariiba qofka socotada aheen dadkan waxba ka garanaynina aniis iyo wehel ayay u noqdaan haddana intii oo kale oo sifayntii nabiga ah sala allahu calayhi wasalam oo kusoo aroortay kitaabka leela ashifaa ayuu sheegayaa haddana oo si guud ah kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama daa'ima albishri faraxiisa kii uu daa'im yahay sahla alkhuluqi akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisana uu sahlan yahay uu macaan yahay layina aljaanib dhinaciisana uu jilicsan yahay jileeca waxaa laga wadaa hadda iyo dhinacan kii jirka ah maaha dabcigiisaa jilicsan oo uu kuu dulqaadan haddii aada gaf kasta ku samayso wuu kuu dulqaadanaya dad waxaa jira haddaad gaf samayso aadan ku dhici karin agtiisa aadan tegi karaynin oo inaad iska tagto maahane maxaa lagu dhihi doonaa maxaa lagu canaanan doonaa saas ma ahayn laysa muusan ahayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam bifadin mid qallafsan ma ahayn walaa khaliidin midka kanna ma ahayn walaa sakhaabin mid qayliyo oo dadka ku qayliyana ma ahayn walaa faaxishin mid dadka ceebeeyana ma ahayn walaa cataabin mid canaan badanna ma ahayn walaa madaaxin mid ammaan badanna ma ahayn yatakhaafalu wuxuu ismoogeysiin jiray camaa laa yashtahi wuxuusan rabin oo dhan walaa yuqnatu minhu rasuulkana lagama quusto naxariistiisa marra lagama quusto qad taraka wuu iskaga tegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam nafsahu naftiisa wuxuu uga tegay min halaatin saddex naftiisu uga tegay oo maxay tahay alriyaa istustus wal ikthaara in wax la badsado ama adduunyo ama wuxuun in la badbadsado oon cibaadada ahayn iyo wamaa laa yacniihi wixii markaas aan dani ugu jirin dani ku jirin aakhariya adduuntoona aan wax dan oo ku jirta aan la arkin wa taraka annaasa dadkana wuxuu uga tegay min halaatin saddex na dadku uga tegay oo ah laa yadumu axadan cidna ma ceebeynayo oo ma caayayo walaa yucayiruhu mana ceebeynayo walaa yatlubu cawratahu xumaantiisana ma raaraadinayo walaa yatakalamu ma hadlayo ilaa fii maa yarjuu thawaabahu wuxuu rajaynayo thawaabkiisa iyo ajrigiisa iyo abaalgudkiisa maahane wax kale kuma hadlayo idaa takallama hadduu hadlo adraqa qoortay laalaadinayeen julasaa'uhu dadka la fadhiyaan qoortay laalaadinayeen ama degalka ayay laalaadinayeen ka annamaa sidii oo calaa ru-uusihim madaxooda uu saaran yahay adtayru shimbiri ay madaxa ka fuushan tahay oo kale wa idaa sakata hadduu aamusana takalumu markaasay hadli jireen laa yatanaasacuuna kuma murmaan oo ma kala boobaan cindahu markay rasuulka la joogaan alxadiida sheekada ana hadli ana hadli ana hadli anigu la wada hadlay ma jirin kolba qof baa hadli man qofkii takalama hadla cindahu rasuulka agtiisa ruuxii ku hadla ansatuu lahu way wada dhegeysan jireen ruux baa hadli ruuxaas waa la wada dhegeysanaya fiiri edebta edebta iyo akhlaaqda iyo ilbaxnimada meesha taalada xataa yafriqa ilaa uu qofkaasi hadalka ka dhammaysto ruux kasoo dhexgeli iyo ruux ku qaylin midna ma leh xataa yafriqa xadiiduhum dadka sheekadoodu xadiidu awalihim ruuxii ugu horeeyey sheekadiisi wey ruuxii ugu horeeyey hadalkiisa umbaa la dhegeysanaya annaha la dhegeysta maaha yadxaku wuu qosli rasuulku sala allahu calayhi wasalam mimaa wixii yadxakuuna minhu ay ka qoslaan dadkii saalumida wixii ay ku qoslaan isna wuu ku qosli jiray wa yacjabu wuxuu la yaabi jiray mimaa yacjabuuna minhu waxay la yaabaan wayasbiru wuu u dulqaadan jiray lilghariibi qofkii aan la aqoonin markaa socota ah cala aljafwati adkaan iyo qallafsanaan fi lmantiqi oo hadalka ah dii qofi uu waxoogaa gaar ahaan dadka remiigii hadal adag yidhaahdaan wuu u dulqaadan jiray yaquul wuxuu dhehi jiray rasuul- rasuulku sala allahu caleyhi wasalam idaa ra-aytum haddaad aragtaan saaxiba alxaajati qof baahi hayso baahida cuntada maaha dan buu leeyahay ruux dan ay hayso oo yatlabuhaa raadsanaya wixii dantiisa ahayd farfuduuhu u kaalmeeya oo siiya u kaalmeeya walaa yatlubu rasuulku ma dalban jirin athanaa'a in la ammaano ilaa min mukaafi'in mid maaragtay u abaalgudaya maahan mid u abaalgudaya aha mid abaalgudaya maxay tahay haddii dee ay cida ammaanto isaga isna kaasuu ammaani jiray wey waa abaalgudkii moogta wa qaala khaarijat bnu zaydna wuxuu yidhi nin la yidhaahdo khaarijat bnu zayd asxaabta ka mid ihiina wuxuu yidhi waa kii ugu dambeeyey oo rasuulka ama inooga sheegay tilmaamihiisii kaana nabiyu nabigu waxaa sala allahu calayhi wasalam awqara annaasi dadka ka ugu xushmada badan fii majlisihi meeshiisa la fadhiyo laa yakaadu ma sigi jirin yakhruju inuu ka soo baxo fadhigiisa shay-an wax oo min atraafihi atraafta n fadhiga inuu ka soo baxo lagama yaabi jirin yacni majliskiisu majlis xurmo leh oo marka la imanayo salaan lagu imanayo marka la bixina la ogyahay saasu ahaa baa laga wadaa marka la iskama yarha dhuundhuuman jirin wey laa yakaadu masigin yakhruju inuu ka baxo shay-an min atraafihi dhinacyadiisa inay kolba qoole iska gogoosata ma ahayn wa kaana waxaa rasuulku kathiira sukuuti kii aamuskiisu uu badan yahay laa yatakalamu ma hadlo fii kayri xaajatin baahi la-aan yacridu wuxuu iskaga jeestaa can man takalama qofkii ku hadla bikayri jamiilin hadal aan wanaagsanayn ruuxii kula hadlana wuu iskaga jeesan jiray kaana wuxuu ahaa dixkuu qosolkiisu tabasuman muusood ama dhoolacdays buu ahaa wa kalaamuhu hadalkiisuna faslan mid kala dhigdhigan oo laa fuduula wax dheeraadih aysan ku jirin walaa taqtiira yaraanna aysan ku jirin oo aan dadka deeqayna ma ahayn wa kaana wuxuu ahaa dixku asxaabihi asxaabtiisa qosolkeeduna cindahu agtoosa agtiisa atabasumu isagay ka barteen asxaabtu iyaguna qahaqaha may dhihi jireen way muusoon jireen tawqiiran weyneyn lahu ay weyneynayaan waiqtidaa'an bihi kudayasho ay ku dayanayaan wa cala aljumlati isku soo duuduuba marka isku soo duuduub wa cala aljumlati isku soo duuduuba faqad kaana nabiyu nabigu wuxuu ah sala allahu calayhi wasalama muxallaa mid lagu qurxiyey bisifaati alkamaali tilmaamaha kamaalka iyo dhammaystiranka oo dhan ayaa lagu qurxiyey almunqaticati nadiiri oo mid u dhiganta aan la haynin adabahu rabbuhu rabbigiis ayaa barbaariyey fa axsana wuxuu wanaajiyey ta'diibahu barbaarintiisa ayuu barbaariyey xataa khaatabahu ilaa alla uu kala hadlay rasuulka muthniyan isagoo ammaanaya calayhi isagoo ammaanaya oo muthaniyan calayhi isagoo ammaanaya faqaala wuxuu ihi wa innaka adigu la calaa khuluqin cadiim baad ku sugan tahay wa kaanad waxayd haadihi tantada alkhilaalu ee sifooyinkan ee tilmaamahii mimaa wixiibay ka mid tahay qaraba u dhoweeyey ilayhi rasuulka annufuusa dadka nafyaalkooda oo dhan jeclaysiiyey oo waxababahu rasuulka jeclaysiiyey ilalquluubi quluubta oo dhan jeclaysiiyey ilaa yowmina haada dad aan arkin sideenna oo kale yan rasuulka unbaan ugu jecel lahay intii ilaahay abuuray oo wasayarahu rasuulka ka dhigay qaa'idan hogaamiye oo tahwi ilayhi ay usoo wada hoobanayso al af-idatu quluubta oo dhani ay usoo wada hoobanayso wa alaana wuxuu jilciyey rasuulku min shakiimati qowmihi qoladiisii qabkeedii laguu jilciyey bacda alibaa'i markay xaqa diideen kadib ayuu jilciyey xataa dakhaluu fii diin illaahi ilaahay diinta ilaahay kasoo galaan afwaajan dabcigiisa ayaa soo geliyey iyo naxariistiisii markuu iska wada cafiyey marka waa sadaradii ugu dambeeyey meeshan ama baabkan sadaradii ugu dambeeyey wuxuu leeyahay sheekhu wahaadihi tantada al khilaalu ee tilmaamaha ah allatii kuwaasoo ataynaa aynu nimid calaa dikriha sheegitaankeeda khutuudun waxa weeyaan waa khadad yaryar wey wax saas loo jeexay khadka waxaa la yidhaha qalin iyo wax la mid a wixii saas loogu yaraa jeexay khutuud wax yaryara wey qisaarun oo gaagaaban khadad gaagaaban weeye oo min madaahiri kamaalihi rasuulka kamaalkiisa madaahirteedii ka mid a qeybaheedii muuqaalkeedii ka mid a wa cadiimi sifaatihi iyo sifaadkiisii weynaa ka mid a amaa xaqiiqatu maa shay xaqiiqadiisa shay dhab ahaantiisii xaqiiqadiisa kaana calayhi rasuulku uu ku sugnaa oo min alamjaadi sharaf ah washamaa'ili iyo tilmaamo wanaagsan ah fa amrun arrin weeye oo laa yudraku aan la gaadhaynin kunhaw xaqiiqadiisa aan la gaadhayn xaqiiqadeed cid ogaan kartaa ma jiro walaa yasbiru ma gaadhayo hawrahu guntiisana waa meel qoto dheer oon gunteeda la gaadhayn gunteeda aan la gaadhayn walaa yasbiru ma gaadhayo hawrahu guntiisana ma gaadho xaqiiqadiisana walaa yudraku kunhu xaqiiqadiisana lama fahmayo waman waa kuma oo yastatiicu awooda macrifata kunhi inuu ogaado xaqiiqada acdama basharin ruux ilaahay abuuray oo bashara kii ugu weynaa fil wujuudi jiritaanka iyo kownka kaasoo balaqa gaadhay aclaa qimatin fiidda ugu sarraysa oo min alkamaali kamaalka iyo dhammaystirka ah istidaa'a binuuri rabbihi istidaa'a wuxuu iftiinka ka soo qaatay rasuulku sala allahu calayhi wasalam binuuri rabbihi rabbigiisa nuurkiisa ayuu nuurka ka soo qaatay xataa intii saara uu ka noqday khuluquhu dhaqankiisu alqur-aanu qur-aanka uu ka noqdo marka darsigii ku saabsanaa ama duruustii ku saabsanayd sifaadkii nabiga ee maaragtay alkhalqiya ilaahay siduu abuuray iyo kuwii khuluqdiis ahaan intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam